halkani waa dekeda ismaamul goboleedka laamo ee gobolkan xeebta waxaana laga dhoofinayaa xoolihii ugu horreeyey tan iyo markii dib u habeynta iyo ballaarinta lagu sameeyey dekeda ismaamul goboleedka laamo xoolahan ayaa waxaa loo qaadayaa wadanka cumaan iyadoona ay tiradoodu ay gaarayso shan iyo toban kun iyo lix boqol oo neefa oo isugu jira ari iyo loo shirkad ganacsatada soomaaliya oo gobolka waqooyi bari kasoo jeeda iyo weliba sidoo kale shirkad laga leeyahay wadankaasi cumaan ay mashruucan xoolaha lagu dhoofinayo ay kala saxiixdeen islamarkaana markabkii ugu horreeyey oo xoolahani wada oo ka dhaqaaqayo dekeda laamo bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa maxamed yarow ibraahim waxaan meeshan u imaanay shaqa waxaan odhar ka helnay cumaan kambani ku yaalla cumaan baan shaqo ka helnay ani iyo laba nin oo saaxiibadayda ah waxaan dhoofinhaynaa xoola gawaaridan gadaashayada tagtaagan oo aad arkaysaan waxaan ku soo qaadahaynaa ariga meeshii maxjarkii aan xoolaha ku diyaarinaynaa ka soo qaadahaynaa markabkanaan keenahaynaa markabka korkiisa waxa saaran oo arkaysaan waa coos ay xoolahaasi cuni lahaayeen intay cumaan iyo kenya u dhexaysay sii cuni lahaayeen ay sii cuni lahaayeen baan meesha soo saarnay waxaa la bilaabay dhoofitaanka xoolaha xoolaha la dhoofin waxaa ka mid a ariga iyo looda iyo geela saddexda nicmooleybo saddexda waa la dhoofini halkan aan laga dhoofin hadda kahor waxaan ka dhoofin jirnay laba jeer hore aan dhoofin waxaan ka dhoofinay mambaasa hadda dawladdaa noo soo wareejisa halkan laamo safartan hadda laamaa noogu horraysaa maxamed yarow ibraahim ayaa waxa uu sheegay in ay horaan boqolkiiba siddeetan ay xoolaha ay ka soo qaadi jireen gobolka waqooyi bari ismaamul goboleedyada gaarisa wajeer mandheera waxaana uu sheegay in abaarta ku dhufata gobolka waqooyi bari ay saameyn ay ku yeelatay xoolaha ay haatan ay qaadayaan gobollo kalena ay ka keeneen
safar hore abaar iyo waxaana dhib ugu jiraa abaaraa jiraan xoolihii helitaankoodii baa iska adkaaday hilibkoodii baa yaraaday oo xoolaha hilib badan ma qabaan boqolkiiba siddeetan xoolaha waxaan ka keen jirnay noistan mindheera wajeer gaaris haddana xoolaha inta badan waa laga soo waayay hadda mataanarifa iyo waxaan ka keennay coostan iyo naarog iyo siyeelow iyo meelahaasaa intooda badan ka keennay way yar yihiin xoolaha gaaris maxamed yarow ibraahim ayaa waxa uu intaasi ku daray inuu ugu baaqayo ganacsada ka soo jeeda gobolka waqooyi bari inay diyaar u yihiin in xoolahooda ay ka iibsadaan marna miisaanka annagaa la wareegnaayo meesha miisaanka ugu geynaa qaybna way soo saaraanoo halkan aan kaga miisaannaa xoolaha sida ariga oo kale geela iyo looda inta badan ayaga intaa la keenaa geela markaan eegnay kuma inuu ku noolaan karin baan u aragnay meeshan waa dhul gol ah marka geela waxaan rabnaa inta markabka laga saaray inuu joogo eriyadaas oo ku noolaa gaaris oo kale inaan soo dhaafinno ma rabno ama ama taanarifa laakiin xoolaha kale waa la keen karaa intaa intaan ku miisaamaynaa insha allah waxaan u sheegaynaa horta xoolaha annaga miisaan baan ku qaadanaynaa ninkii markaa beeca annaga aan rabno oo asagana danta ugu jirto aan isku fahanno waan qaadanaynaa xoolaha laakiin dadka waxaan ku borinaynaa xoolaha inay keenaan way arka hadda suuq baa furmay ma jiri jirin hadda ka hor inay kenya xoolo laga dhoofiya noola hadday jirtana aad baa u yareed hadda lo waa saaran geel maa saarno iyo arina wuu saaran yahay shan iyo toban kun oo ari ah iyo dhowr boqol oo lo aa saaran kadib geelna waan ku dari doonaa intaa insha allah safarta soo socoto bil kastana waxaan rabnaa inaan qaadno insha allah haduu ilahi raalli ka noqdo
maxamed cabdi bootaan warbaahinta star ismaamul goboleedka laamo